بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سعره في شروط الصلاة وحوفس ليهي صلاة شروطه دي shardiga salaaddu waxay iska leedahay shuruud arkaan iyo sunan oo isugu jira abcaad iyo hay-aad labadaas ayaa sunnooyinka salaaduhu ay u qeybsamaan shardi marka waxaa la yidhaha shuruudu salaad maa tatawaqafu calayhi sixatu salaati walaysa juz-an minha maa tatawaqafu calayhi waa wixii ay ku taagan tahay sixatu salaad salaada ansixiddeedu waxa ay ku taagan tahay ayaa shardiga walaysa juz-an minha salaadiina qeyb ka mida aan ahayn oo sida faatixadii la aqrinayo rukuucii la rukuucayo kuwaas oo kale maaha kuwaas arkaana la yidhaha arkaana kuwaas la yidhaha amaa shardiga waxaa la yidhaha maa tatawaqafu calayhi sixatu salaad walaysa juz-an minha waa wax salaadii ansixiddeediina ay ku xiran tahay salaadii qeyb ka midan aan ahayn oo wax la akrinayo aan ahayn wax la samaynayo arkaana aan ahayn sida cawrada in la astiro qiblada in la qaabilo kuwaasa waxaa la yidhaha shuruudu salaad rugnigana waxaa la yidhaha ama arkaanu salaad maa tatawaqafu calayhi sixatu salaati wa huwa juz-un minha maa tatawaqafu calayhi sixatu salaat oo wax salaada ansixiddeedu ay ku taagan tahay wahuwa juz-un minha haddana qeyb salaada ka mida ah sida qira'at lfaatixa faatixada in la aqriyo waa salaada la-aanteedii maba ansaxayso faatixada haddaan la aqriyo waana juz salaada ka mid ah salaadiina ka tirsanta salaad qeyb ka mida waa arkaanu salaad salaaddu waxay kale iska leedahay sunnooyin oo sunnooyinkaas waxaa loo qeybiyaa abcaad iyo hay-aad abcaadu salaad waxaa la yidhaha maa kaana sunnatan wa duliba jabruhu bisujuudi sahw maa kaana sunnatan waa shaygii sunno ah wa duliba haddana la dalbaday jabruhu bisujuudi sahw in sujuudu sahwi lagu kabana sharcigu uu dalbaday kaasa waxaa la yidhaha abcaad الsalaad maa kaana sunatan waduliba jabruhu bisujuudi sahw waa wixii sunno ah la dalbaday in sujuudu sahwi lagu kabo abcaad salaada la sida waxaa ka mida ataxyaadka hore qunuudkii oo kale kuwaasoo kale waxaa la yidhaha abcaad الsalaad hay-aat الsalaad hay-a waxaa la yidhaha hay-aat الsalaad maa kaana sunatan walam yudlab jabruhu bisujuudi sahwi waa wixii sunno ah oo salaada sunnooyinkeeda ka mid a laakiin sujuudu sahwi in lagu kabo sharcigu uusan dalbin oo haddii aada ka tegtid sujuudu sahwi ma ku kabaysid kaana waxaa la yidhaha hay-aatu salaad sheekhu marka raximah ullahu tacaala wuxuu inoo soo hormariyey shuruudu salaad وشhراaئd الصلاaة وشhراaئd صحة صلاaة صaلاada أنsxiddeeda شhuruudaheedii qabلa الدخuuلi gelidda ka hor xaal شhuruuduhu ay ahaadeen فيiha صaلاada dhexdeeda intaan la gelin ka hor xaal ay ahaadeen خaمسaة أشhyaaءa شhaن شhay wuxuu ku leeyahay شheekhu رaحimه الله تaعaaلى shuruudaha salaada inta aan la gelin oo salaaddii intaadan gelinba la rabo inaad dhammaystirto oo aada kaamil ka dhigto haddii intaan la gelin salaadda ma aha markaad gasho waad iska dhaafi kartaa loolama jeedo qabla dukhuul waxaa loola jeedaa wayastamiru fiiha joogtaynayana salaadda dhexdeeda salaadda ka hor ashyaadan inaad samaysana waa la rabaa inaad joogtaysana waa laga rabaa ashyaada ilaa salaadda aad ka baxdid oo salaaddu ay ku dhammaanayso wa sharaa'id salaati wa sharaa'id sixati salaati salaada ansixinteeda shuruudaheeda qabla dukuuli gelidda ka hor xaalay ahaadeen shuruudahaasi fiiha salaada dhexdeeda intaan la gelin xaalay ahaadeen khamsatu ashyaa'a shan shayood kan ugu horeeya dahaaratu alacdaa xibnaha dahaaradadii wey min alxadai xadadkii waa inay xibnuhu ay daahirka yihiin xadadka wuxuu u qeybsamaa laba qaybood alxadaث اlأsqar wاlxadaث اlأkbar xadadka yar waxaa la yidhaha maa أwjaba alwudu waa wixii weysaqaad waajibka dhiga waxyaalihii weysada burin jiray waa inuu qofku ka daahir yahay xadadkii akbarka ahaayo weynaana waa inuu qofku ka daahir yahay xadadka weyn maxaa loola jeedaa maa أwjaba alwudu maa أwjaba alqusla waa wixii qubays waajib ka dhigo marka xadaskii weynaana waa inaad daahir ka tahay kii yaraa oo weysada burinayana waa inaad daahir ka tahay labadaa mid ka mida haddii ay kugu sugan yihiin salaadaadi ma ansaxayso wa liqowlihi tacaala qowlka ilaahi uu yihi jala jalaaluhu yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta ahu idaa qumtum ila asalaati salaada markaad u istaagaysaan faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum wejiyaalkiina iyo gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusullada laga gaaro wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinana masaxuu yihi ilaahi jala jalaalah wa arjulakum lugihiina dhaqa ila alkacbayn ilaa labada anqow laga gaaro wain kuntum junuban haddaad tihiin kuwo janaabo qabo waa alxadaثu alakbar xadaskii weynaa janaabo kuwo qabo haddii aad tihiin faطaharuu isdaahiriya salaadda intaadnan gudin soo qubaysta oo isdaahiriya wain kuntum mardaa wa calaa safarin haddaad tihiin kuwa xanuunsanayo ama safar dushiisa aad tihiin ow jaa'a axadu minkum min alqaa'id ama qof adinka idinka mida uu yimaado qaa'idka qaa'idka waa meesha lagu saxaroodo halkii lagu saxaroonayo uu yimaado oo markaa uu kaadiyo ama uu saxaroodo aw laamastumu nisaa ama dumarkii ajnabiga idinka ahaa aada taabataan falam tajiduu maa-an wax biyaana aadnaan helin fatayamamuu ku booraysta saciidan caro caradaasoo tayiban ay daahiran ee daahira famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum wejiyaalkiinna iyo gacmihiinna ku masaxa minhu min asaciid caradaa daahirka ah wejigiinna iyo gacmihiinna ku masaxa ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu maa yuriidu allahu ilaahay ma doonayo liyajcal calaykum dushiina inuu yeelo min xarajin wax culays markuu ilaahay idin leeyahay weyse qaata haddaad janaaba idinku dhacdo qubaysta markuu ilaahay sidaa leeyahay biyo haddaad weysaan booraysta ilaahay culays idin lama doonayo walaakin yuriidu ilaahay wuxuu dooni liyudahirakum inuu ilaahay idin dahiro oo nadaafada iyo dahaaradiinna ayuu ilaahay dooni waliyutima nicmatahu calaykum iyo nicmadiisa in ilaahay dushiinna uu ku taam yeelo lacalakum waxaad mudantihiin maadaama ilaahay sidaas maslaxadiinna u ilaalinayo tashkuruuna inaad ilaahay u mahad celisaan ood ilaahay aada ku shukrisaan subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas waxay tusin dahaarada salaada marka la gelayo dahaarada inay waajib tahay dahaaratu alacdaai xibnaha daahir noqoshadoodii wey min alxadai xadadkii ay daahirka yihiin amaa qofku hadduu yahay faaqidu dahuureyn faaqidu dahuureyn waxaa loola jeedaa qofkii carana waayey uu ku booraysto biyana waayey tusaale ahaan waa qof maxbuusa oo xabsi lagu xiray oo biyihiina loo diiday caradiina loo diiday xabsigaasoo ku xiray xilligii salaadana waa la gaaray waxaa waajib noqonaya salaadihii inuu tukado lanno ilahay wuxuu leeyahay fattaquu llaha ma stadactum intaad awoodaan ilaahay ka baqa marka inta awooddaada ah inaad salaaddii aad ku tukato waajib wey qofkaa marka muxuu samayn maadaama biyana uu waayey carana uu waayey sidiisuu salaadda isaga tukan xurmat ulwaqti ricaayatan lixurmati lwaqti xurmatulwaqti u ilaalin waxaana waajib ku noqonaya salaadaha inuu dib uu u soo celiyo d haddii salaadahan uu dib usoo celinayo muxuu ka dukanaa xikmada ku jirta oo sharcigu amray in uu tukado faaqidu dahureyn xikmada ku jirta maxay tahay xikmadaas waxaa weeye horta kow imtihaalu amri shaaric xikmada kow aad ka helayso waxaa weeye sharciga amarkiisii aad qaadatay waa faa-iido weyn xikmada labaad ee meesha ku jirta waxaa weeye haddaad sidaa ku dhimatid adigoo biyeyhii iyo caradii intaad waayey nijaastaadii iyo waxaaga isaga dukanayo xurmatul waqti maxaa ilaahay agtiisa lagaaga qori adigoo salaad kaamila dukadii haddaad sidaa ku dhimatid adoon biyo helin salaad kaamil oo shuruudaheedii dhammaystiran yahay adigoo dukaday ayaa ilaahay agtiisa lagaaga qori marka taa isna waa faa'iido kale faa'iido kale ood ka helaysa wanajasi wa min annajasi nijaas waa in laga daahirya qofku markuu leeyahay salaadan tukan waxaa shardi ah inuu nijaas ka daahirya nijaastaas fi اlbadani wاlmakaan wاthawb jirkiisa waa inuu nijaas ay daahir ka tahay meesha uu ku dukanayo waa inaysan nijaas ahayn dharka uu wato oo uu ku dukanayo waa inay nijaas aysan ahayn intaasoo dhan waa inuu qofku nijaasta uu kala fogaado amaa qofkii haddii dharkiisii uu nijaas yahay ama meesha uu ku tukanayo meel nijaasa ay yihiin salaadiisii ma ansaxayso dadka qaar intay kusoo wacaan duyadaha qofaa iga soo wacay hadda ka hor wuxuu igu yidhi qolo kambeni oo gaalahan u shaqeeyaa salaadiina fasax ima siinayaanu yidhi oo waktigii salaadihii shantii ima ogola marka wuxuu yidhi ma bannaan tahay si qarsoodiya inaan ku tukado musqulaha iyo waa ogol yihiin markii musqusha ay ii fasaxaan musqushi way iska qallalan tahay inaan musqushii isaga dhex dukado walciyaadu billah ilaa hada lmustawaa dadkii ay marayaan yani diin la-aantii iyo fudaysigii cibaadaadka ilaahay oo salaadu ay ugu weyn tahay la fududaysanayo halkaasay maraysa doolarkii iyo salaadii waxaa la weyn doolarkii iyo dhaqaalihii adduunyadii wasakda ahayd ayuu hormarina doolarkii wuxuu rabaa inuu saxmo boqol kiiba boqol uu noqdo salaadiina wuxuu rabaa musqushi inuu geeyo rofers see musqul ilaahay loogu caabudo see meel aad ku saxaroonayso oo aad ku kaadinayso ilaahay maaragtaa ugu dhexus wax ansaxaya si kastay u qalalantahay meesha nijaas maaha si kasta hadday u qalalantahay bal salaad iska daya magaca ilahay ina lagu dhex sheegaan musqusha la ogolayn nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaaday markuu musqulaha uu aadayo faraatigiisuu iska siibi jiray xadiiska abu daawuud uu warinayo leanna faraatiga magac ilaah yaa ku qoraa maxamedun rasuulullah yaa ku qoray faraatiga nabiga sala allahu alayh wasalam banaanku dhigi jiray waa iska siibi jiray faraatiga nabiga sala allahu alayh wasalam marka mushkilada dadka haysata waxaa weeye haddii marba cibaadadaadii iyo adduunyadaadii ay tacaarudaan oo iska hor yimaadaan waa inaad cibaadada hormariso horta marka hore lanno cibaadada markaad hagaajiso adduunyada wasakdaana waa hagaagay nafteeda salaadda midda kale waxay ka mid tahay asbaabta risqiga aad ku helayso salaada toosinteeda iyo cibaadada la toosiyo waxyaalaha risqiga aad ku helaysay ka mid tahay waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka ilaahay wuxuu leeyahay ahalkaaga salaada amar kuna samir cibaadada iyo salaada ilahay muxuu ku xijiyey laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka salaada haddaad toosiso annagaa ku irsaaqayna oo ballanqaad ilaahay jala jalaaluh marka mahma salaadaada haddaad toosiso adduunyadan wasakdayo waxaa dhan koonkan hoostaada imaanay cibaadada haddaad toosiso laakiin cibaadadii haddaad tiraa masquulaha iyo angeyno iyo kambaniga noocaas oo kale waxaa waajib kuga inaad isaga tagtid shaqadiisa dhan inaad iska tagtid maadaama uu ciriiri gelinayo cibaadadii iyo xaqii ilaahay ciriiri uu kaa gelinayo wanajasi nijaasta waa in laga daahir noqdo wa satru lcawrati cawrada asturkeedii bilibaasin dhar lagu asturo dharkaasoo daahirin ee daahir waxaa kaloo shardiga qofka salaada tukanaya inuu cawradiisii ku asturo dhar daahira waa shardi haddii cawradiisiiba ay bannaanka taallo ama cawradii uu asturay laakiin dhar nijaasa uu ku asturay salaadiisii ma ansaxayso maxaa yeele ilahay wuxuu yihi jala jalaaluhu khuduu ziinatakum cinda kulli masjid masjid walba quruxdiina u qaata yani masjidka waxaa loola jeedaa salaada salaada markaad tukanaysaan quruxdiina qaato ilahi jala jalaaluh ibnu cabaas aayaddaa wuxuu ku fasiray almuraadu bihi athiyaabu fi salaati muraadka qowlka ilaahay laga leeyahay waa dharka in salaada loo qaato oo lagu xirto imaamu tirmidi wuxuu caaisho ka wariyey inay tiri umna caaisha qaala rasuulu llaahi salى اllahu calayh wasalam laa tuqbalu salaatu اlxaa'idi ilaa bikhimaarin laa tuqbalu lama aqbalayo salaatu اlxaa'id gabar xayd gaartay da-dii xaydka gaartay oo qaangaara salaadeeda lama aqbalayo ilaa bikhimaarin shaash inay madaxa saarato mahan yani cawradeedii qeyb ka mid a hadday qaawan tahay gabar qaangaara salaadeedii lama aqbalayo nabigu sal allahu wasalam baaraka caleyh marka cawrada in la astiro waa shardi shuruuda ka mida laga maarmaana weliba waxaa wanaagsan qofku salaadda markuu tukanayo dharkiisa dharka ugu wanaagsan inuu ilaahay hortiisa la istaago ayaa wanaagsan dadka qaar waxaad arkay markay tukanayaan weliba ragga u badan macawisay dhexda ku xihanayo iyagoo feera qaawana waxay leeyiin allahu akbar salaadda waa iska ansixi laakiin waa akhlaaq xumo ma wanaagsana waxaasoo kale hal macwiisu dhexda ku xihanaa funaanad ma wato shaati ma wato qamiis ma wato go- ma wuxuu wato male maa beyna surati warukbati bisoo asture allahu akbar buu leeyahay waa laga fiican yahay waxaa loo baahan yahay xusnu ta'adub maca allah ilahay markaad caabudaysa aadaab akhlaaq inaad ku caabudo dharkaaga dharka ugu qorxoonna qaado si kaamilana u labiso dhamaystiran marka salaadda aad tukanaysa isqorxi xadiis waxaa jiray bayhaqi sunan اlkubra uu ku warinayo nabiga salى اllahu alيه wasalam uu yihi idaa sallaa axadukum falyalbas towbayh qofkiin markuu tukanayo labadiisa maro ha qaato laba maro ha ku tukado faina allaha axaqu an yutasayana lahu ilaahay isagaa ku xaqnimo badan in laysku qorxiyo cibaadada iyo ilaahay markaad hor istaagayso ilaahay isagaa mudan in ilaahay laysku qorxiyo waa xadiiskii bayhaqi sunan اlkubra uu ku warinayo ilaahaad hor istaagi maadaama ilaahaad hor istaagayso ka edab qaado ilaahay subxaana wa tacaala haddaad maantay makhluuq daciifa iyo qof madax aho ama madaxweyne ama mas-uul oo iska masaakiin oo daciifa haddii uu hor istaagaysa macawiis haddaad dhex u xirtid adoo feera qaawan aad xafiiskiisa ku qaabisho ka war waa ku soo eri lahaa ilaahay jala jalaaluhu markaad caabudaysid dahaaro kaamila iyo akhlaaq iyo qurux ayaa la rabaa hortiisa ilahay inaad ku istaagto jala jalaalah cawrada marka asturkeeda satru lcawra bilibaasin daahir marka leeyahay waa min aljawaanib laa min asfala dhinacyada in laga asturo ayaa waajib noqonaysa cawradeeda laakiin hoos in laga asturo waxba waajib maaha sida kutubteennii hore aanu kusoo qaadanayn tusaale ahaan qofkii macawistiisii iyo shaatigiisii ku tukanahay haddii hoos laga seexdo qof lacalla uu hoos ka fiiriyo surweel ma wato hoos waajib ma aha taas in surweel loo qaato waajib maaha haddii dhinacyadii iyo korkii aad yani aad ka asturtay cawradii inaad kastuumo un surweel hoos aad kasii xirato waxba taasi waajib ma aha marka cawrada asturkeedu waa min aljawaanib laa min asfala walwuquufu istaagii weeye calaa makaanin boos la istaago makaankaas oo daahirin ee daahira waxaa kaloo shardiga meel daahir ah inaad istaagto ood ku tukanayso waa laga maarmaan dalla calaa dalika kaa waxaa tusiyey amruhu nabiga sala allahu calayh wasalam amarkiisii bisabi ilmaa biyaha in lagu shubuu amray calaa bowli alacraabiy ninkii heerbaadiga ahayo masaajidka ku kaadiyey fi lmasjid masaajidka ku kaadiyey nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi meeshuu ku kaadiyey biyaha lagu shubo yani muxuu xadiiskaas ku tusinaa meesha lagu tukanayo oo la istaagayo waa inay daahir tahay meel nijaasa laguma tukan karo walcilmu ogaal weeye bidukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisii waa in la ogaado waxaa kaloo shardiga qofkan salaada inuu horay uu ka galo oo allahu akbar iska yihaaho ma ahane waa inuu horta xaqiijiyo salaada waktigeedii in la gaaray hadduu muhaajamo iska sameeyo oo iska galo un salaadii isagoo wakti fiirfiirinba salaaddii ma ansaxayso waa inuu og yahay oo xaqiijiyo in salaadan waktigeedii in la gaaray in la xaqiijiyo shardigu waktigaasi marka inuu isaga naftiisa uu ku ogaado waa martabada ugu horeysa alcilmu bidukhuuli اlwaqti binafsihi isagoo inuu naftiisa uu ku ogaado waktigii in la gaaro waxaa kaloo sidaas oo kale noqon karo booskiisa istaagi kara ikhbaaru hiqati can cilmin ama isagu waktigii in la gaaray ma ogee qof lagu kalsoon yahaa u sheegay in salaada waktigeedii la gaaray maxaa ka mid a kalmuadin alcaarifi biowqaati salaata ruux mu-adina addimay oo uu og yahay salaada waktigeedii inuu yaqaano isagaana isagoo saarsanaya ama ku kalsoonaan kara allahu akbar uu dhihi kara salaaddii wuu geli karaa marka inuu naftiisa ku ogaado ama ikhbaar hiqa ama qof lagu kalsoon yahay inuu u sheego qofka lagu kalsoon yahay maxaa ka mid a kalmuadin alcaarifi bilwaqti ruux mu-adina oo masaajidkii ka addimaya waktigana yaqaana aadaankii u maqlay duhurkii oo la addimayo maqlay mu-adinkaas addimayana wuxuu og yahay qof dadaala inuu yahay oo waktiga yaqaano waktiga ilaalinaya inuu yahay ayuu og yahay isagana waa saarsan karaa waa ku dukan karaa salaaddii marba haddii aadaanka yani uu yahay qof waktiga yaqaano oo addimayo salaaddii wuu ku dukan karaa waxaa kaloo sidaas haddii taa la waayo oo cilmi binafsihi iyo ikhbaaru hiqa la waayo wuxuu samaynayaa ijtihaad aadaanna wuu waayo uu ku kalsoon yahay isagiina waktigii xaqiiqo uma hayo inuu galay in kale markaa kabacdi ijtihaada u furan inuu dadaal un sameeyo muxuu ku ijtihaadaya markaa saacad mujaraba hadduu wato saacad la tajribeeyey hadduu wato waa saacad horey uu usoo tajribeeyey uu og yahay in maaragtay waktiga ay la socoto saacaddaa mujarabkaa hadduu haysto saacaddaas markaas ijtihaad uu ku geli karaa wuxuu kaloo ijtihaad ku geli karaa wardi uu akhrisan jiray maalan tasbiix intaasoo kun oo tasbiix markuu akhristo ayuu wuxuu arki jiray duhurkoo la adimo wardigaas intaasoo kun saddex kun afar kun markuu dhammeeyo oo tasbiixa wuxuu arki jiray aadaankii duhurkoo yaray afartii kun oo tajribeeyey markuu dhammeeyo waa dukanaa marka allahu akbar u leeya leanna waa wardi uu tajribeeyey intaa hadduu akhristo in waktigii la gaari jiray arrimahaas mid ka mid a waa inuu haysto qofka salaadda xiranaya mahana iska gal allahu akbar ma ansaxayso la iska gal waa inaad waktiga naftaada ku ogaatid ama mu-adin caarif bilwaqti ah oo waktiga yaqaana ama ijtihaad intaas oo dhan haddii la waayo waa inaad dadaal dadaal waa inaad samayso waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii yaqiinan fi lqurbi wadanan fi lbucdi qiblada qofku salaadda markuu tukanayo shuruudaha ay ku ansaxayso la-aanteed aan la heli karin waxaa ka mid ah inuu qiblada qaabilo qiblada u jeesto yaqiinan fi lqurbi markuu qiblada kacbadii weeyo muraadka qiblada laga leeyahay haddii kacbadii uu u dhow yahay waa inuu yaqiinsado oo gidaarkii iyo derbigii kacbaduba u jeedaa marka waa inuu yaqiin uu ku qaabilo wadanan fi lbucd haddii uu ka fog yahay sida inagoo kale iyo waddamada kale oo kaleba meel fog hadduu jirana malow waa inuu ku qaabilo malow waa inuu ku qaabilo kacbadi kacbada marka qaabilitaankeedu martabada ugu horeysa waxaa weeye waa alcilmu binnafs adigayaaba ogba oo xaqiiqsan meesha aada qaabilayso inay tahay kacbadii matalan waad u dhowdahay kacbadii gidaarkeedi aad ujeedaa dee markaas qofna warsan maysid qof aada la hadlayso iyo qof aada warsanayso ma jirto adigayaaba ujeedaa gidaarkii kacbada ayaad ujeeda waxaa ku xiga martabada labaad ee ku xigta waxaa waye ikhbaaru hiqati can cilmin qof lagu kalsoon yahay oo ku dhahayo kacbadii anigaa soo arkay haddaan ka soo arkay wataas halkaa u duko anigaa soo arkay martabada labaad martabada saddexaad ikhbaar marka bihiqati oo qof lagu kalsoon yahay oo kuu sheegayo ku dhahayo war halkaas wey waxaa soo gelaya martabadaas oo la mid noqonaya maxaariib lmuslimiin dadka muslimiinta mixraabkooda oo meel dad badan ay marayeen oo dad musaafiriina iyo dad deegaanka degan iyo kulli ay wada arkeen mixraabkan oo cid durtay ee caarif oo qiblada taqaana axwaasheeda cid durtay aysan jirin oo dad musaafiriino ay soo marayeen mixraabka deegaanku ay ku dukan jireen isaguna wuxuu la mid yahay ikhbaar can iqatin mixraabkaas wuxuu la mid yahay qofku dhahaya anaa soo arkay kacbadii waa mixraab masjid uu iska leeyahay oo dad muslimiinahu intaa ay ku dukanayeen musaafiriinaa soo maraysay dad deegaankaa ku dukanayay kaas wuxuu la mid yahay martabada ikhbaar can iqa qofku dhahayoo kale uu la mid yahay war anaa soo arkay oo kacbadii martabadaas ayuu isaguna uu la mid yahay martabada ku xigtaa marka waa ijtihaad dadaal qofku inuu sameeyo ijtihaadka marka waa inuu qofku yaqaano habka loo ijtihaado hadduu mixraabkaas oo dadka muslimiinta musaafiriinta iyo dadkii deegaanka deganaa iyo inta kulli maragtaaha cilmigaas lagu dhisay oo cid durtay oo yaqaana qibladana calaamaadkeeda yaqaana waxyaalaha lagu garanayo aysan jirin intaa haddii la waayo waa dadaal martabada ku xigta wuxuu ku dadaalayaa qudbiga xidiga qudbiga oo kale ayuu dadaal uu ku samay xidigaas iyo dabaylaha iyo qoraxda iyo intaa hadduu waayo ayuu ijtihaad uu ku samay marka waxaana ugu weyn waxyaalaha lagu ijtihaado qiyaaska qiblada lagu keeno waxaa ugu weyn xidigan qudbiga ugu weyn qudbigaas marka mar walbaba wuxuu ku xiran yahay mowqifka aad ka joogto qiblada meeshaad uga aadan tahay mar walbaba uu ku xiran yahay maalan masar markaad joogto wuxuu kaa qabanaa dhegta bidixda ah ilaa mar walbaba manaadiqda adduunka meesha aad uga aadan tahay kacbada way iskhilaafsan tahay hal meel looma wada dukado adduunka dhan hal meel uma dukadaan maalan magaalada madiinatulmunawara markaad joogto magaaladii nabigeena sala allahu wasalam wabaarak caleyh markaaad joogtid qiblada waxay kaa xigsanay xagga koonfurta meeshan badda innaga koonfur noo ah halkaasi qiblada u tukan waqooyi annaga hadda xagge u tukanaa waqooyi leannu heer madiine waxay koonfur ay ugu tukanayeen waxaa weeye kacbadiiya xagga ka xigta mar walbo marka meesha kacbada un kaa xir aa qibladaadi noqonay waxaa dhici karta waddan inaad u tukato dhinac barxdhac inaad ula soo jeesato waddan kale haddaad tagtid koonfurta inay qibladii kaa martaa dhici karta waddan kale haddaad tagtid sida soomaaliya oo kale yeman oo kale waxaa dhici karta waqooyi inay kaa xigto mar walba waa meeshaad uga aadan tahay adduunka dhan isku isku itijaah ma ahan halkaas qiblaa laakiin mar walbaba labada abaaran cid walba kacbadaas u jeesan cid meel kale u jeesan kartaa ma jirto laakiin kacbadiiya meel mar waxaa laga yaabaa marba dhinac inay kaa marto iyadoo mandiqada juqraafi ahaan oo aad ka taagan tahay ama waddankaaga uu ku yaallo ay ku xiran tahay ciraaq oo kale markaad joogto qudbiga dhegta midigtaahu kaaga aado dhegta midigta ah halkaasuu kaaga aado masaraad aaday dhegta bidixdaaba haddana xaggeedaad u jeysay uu kaaga aadaa qudbiga yemanaad timid ama soomaaliyaad timid oo kale waa wejigii oo dhinaca bidixda wax yar wax yar aada marinayso xidiga qudbiga halkaa aada marinayso marka itijaaha waxay ku xiran tahay qudbiga mar walba meesha kacbada waddanka aad joogto uu uga aadana waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideedii wey yaqiinan fi lqurbi qurbiga waa inaad yaqiinsato wadanan fi lbucdi haddaad ka fog tahana mala un ayaad ku qaabil wayajuusu waxaa bannaan tarku lqiblati qiblada ka tegiddeedii ayaa bannaan fii xaalatayn laba xaaladoodba in qiblada layska dhaafo ayaa bannaan fii shiddati alkhawfi cabsida darnaanshadeedii ayaa bannaan in qiblada laga tago khawfkaas waa alkhawfu almubaax cabsi bannaan wey cabsi tuugannimo ama aad dad ku dhacayso ama adoo tuugan lagu eryanayo kuma jirto taas ruux caasiihu daruuro male maalan jihaadaad ku jirtaa waxbaad eryanay jihaadkii ama adaa lagu eryanaa ama tuugaad eryanay wax kaa dhacay xilligii salaadana markaas waa la gaari meesha marka aada u socotid ayaa qiblo kuu noqonay dee cabsidaas mubaaxa ah ay jirto waa liqowlihi tacaala fain khiftum farijaalan aw rukbaana ilahi wuxuu hi haddaad baqdaan oo khowf cabsi ay timaado farijaalan fasalluu rijaalan adinkoo lugaynaya salaaddii dukada aw rukbaanan ama adinkoo gaadiid saaran salaaddii dukada yani qaabkii idin fududaada u dukada marka cabsi hadday jirto mubaaxa meesha marka aada u socotid u ordaysid oo cadowgu kuu eryanayo ama adugu aada eryanayso cadowgii halkaasaa qiblo ku ah qiblo halkaasaa ku ah wa fi naafilati sunnadana way bannaantahay in looga tago sunnadaasoo fi safari safarka dhexdiisa ahaatay sunnadaasoo calaa raaxilati daabadda dusheeda ahaatay salaadda aad tukanayso hadday sunno tahay laba shardina ay leedahay qibladii waad ka tegi kartaa waxaa shardiga safar safar waa shardi inaad musaafir tahay waxaa kaloo shardiga gaadiid inaad saaran tahay ama faras ama dameer ama diyaarad ama gaari daabad uun nooc ka mid ah inaad saaran tahay waa shardi marka gaadiidkaada iyo faraskaagu bariyuu maalan u socdaa bariyaa qiblo kuu noqonaysa galbeedaad u socotaa waana sunna musaafira tahay dhinaca galbeed ayaa safarkaagu u socdaa galbeedkaad salaaddii uxidhi adoo faraskaagii saaran ama gaarigaagii saaran allahu akbar rukuucii sujuudda xaggee yeeli markii waktigiisa la gaaro ishaaraad samayn lama sujuudi karo daabad maadaama ad saaranta ishaaraad ku sujuuda rukuucana ishaaro wey madaxaad xoogaa aada hoos u raaricin ishaaradaas wey waa labadaa shardi haddii salaad sunna ay tahay musaafirna aad tahay daabadna aada saaran tahay sunnooyinkii daabadaada ayaad ku tukan wey taana waxaa tusinaya xadiiskii bukhaari ee jaabir laga wariyey qaala jaabir wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusallii calaa raaxilati daabadiisuu ku dukanaya nabigu salى اllahu alيه waslm xayu tawajahat meel kastoo daabaddu ay ula jihaysato ayuu ku tukanaya wafii riwaayati naxw اlmashriqi riwaayo kale waxay ahayd dhinaca bari uu tukanaya nabigu salى اllahu alيه waslm faidaa araada alfariida salaada faradka ay waajibka markuu doonayo nasala daabadda waa ka degi jiray faاstaqbala اqibla markaasuu qiblada u jeesan jiray salaad waajiba daabad laguma kor dukan karo markii salaad waajib la gaaro waa inaad soo degto ama salaadaha sunnada meeshii daabadda u socoto ayaa qiblo kuu noqonaysa markaa intaasoo hadda shuruudo ah shuruudaha shanta ah ayuu sheekhu noo sheegay qabla dukhuul fi salaa laakiin kutubtii hore waxaan qaarkood kusoo mari jirnay kutubta waaweyne fiqhigana ay qoraan shuruudahan shuruudo kale oo ah alislaam leanna qof aan islaam ahayn salaadu kama ansaxayso qof aan islaam ahayn salaadu kama ansaxayso waxaa kaloo shardigan soo qaadan jirnay oo kutubta waaweyn ay dhigayaan an laa yactaqida bifardin sunnatan salaad yani wax farada shay waajiba waa inuusan sunno u caqiidayn maalan faatixada akrinteedii oo kale haddaad caqiidayso faatixada in la akriyo inay sunnata ma ansaxayso salaadaada waxaa kaloo shardiga an laa yudawila ruknan qasiiran qasdan an laa yudawila rugnan qasiiran qasdan waa inuusan rugni dheer rugni gaaban waa inuusan dheerayn isagoo ula jeeda iyo qasad u samayna rugniga gaaban maxaa ka mida waxaa ka mida ictidaalka samic allahu liman xamida waa rugni sharcigu uu ku tilmaamay rugni basiida oo qasiir oo gaaban yaa iska taagan tahay qasad ictidaalkii waa dhammaysay waa iska taagan tahay qasadaad u dheerayso oo mukhaalafadii sharciga u khilaafay salaadda way kaa burto rugniga qasiirka waxaa kaloo ka mid a fadhiga u dhexeeya labada sujuudood oo rabi firli lagu akrinayo adkaartii rabi firli markaad dhammaysay oo nabiga ka soo aroortay sala allahu calayhi wasalam waa iska fadhisaa qasad iyo dan salaadda way kaa buraysa rugni qasiira haddaad dheerayso salaadda way kaa buraysa mar faslun hada kan faasilu mid wax kala saaro way fii arkaani salaad wuxuu u fasil yahay salaada arkaanteedii sheekhu markii shuruuddii uu soo dhameeyey arkaanu salaad ayuu noo sheegay waa arkaanu salaati salaada tiirarkeeda tamaaniyata cashara sideed iyo toban wey rugnan min rugnin rugni ah sideed iyo toban tiir ayaa salaadu ay ku taagan tahay tiir ka mida haddii la waayo salaadii ma ansaxayso sideed iyo tobankaa sheekha marka wuxuu ka dhigay duma'niinooyinkii oo salaadihii meelihii lagu xasilayo mid walba goonihi u xisaabay oo rukuucii lagu xasilayo sujuudi lagu xasilayo ictidaalka lagu xasilayo mid walba gooni afartii dumaniino mid walba goonihii u xisaabay wuxuu kaloo kusoo daray niyat اlkhuruuj oo kutubta hore annaan kusoo mari jirin niyat اlkhuruuj min asalaad wuxuu rugni ka dhigay yani salaada marka laga baxayo oo assalaamu calaykum marka aada leedahay waa inaad niyeysato ka bixidda ka bixid salaad inaad ka baxayso waa inaad niyeysato laakiin waa daciif kaas in rukni laga dhigo daciif weeyo sheekhu wuxuu ku raacay tembigi kitaabkii tembiiha abulisxaaq shiraazi uu iska lahaa tembiih laakiin imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa alrawda iyo kutub kaleba yani shardi kama uusan dhigin niyat اlkhuruuj culimmada shaaficiyadana waxay leeyihiin waa daciif in shardi laga dhigo ka bixidda salaada ka bixidda salaada rugni ma aha arkaanu salaad sida raajixa ka mid ma aha anniyatu niyadiu rugniga koowaad waa inuu niyeysto qofku muxuu niyeysanaa alfardiya saddex shay waa inuu niyeysto faradnimo faradnimo waa inuu niyeysto qasdulficli inuu horta dukanayo waa inuu niyeysto qasdulficli wuxuu dukanayo inay farad yihiin ay waajib yihiin waa inuu niyeysto iyo tacyiin waxa faradka nooca aad dukanayso ma salaadii subaxa casir duhur miya cisho miya maqrib miya waa inaad niyeyso saddexdaas inaad niyeysato waajib qasdulficli alfardiya altacyiin saddexdooda inaad niyeysato waajib waalqiyaamu istaagii wey maca alqudrati awoodda micigeedii aada istaagto haddaad kari karto ood awoodi kartid waa in salaaddii istaag aad ku tukatid salaaddii waajibka ahayd ama salaad waajiba adigoo istaagi kara haddaad fadhi ku tukato ma ansaxayso xadiiskii bukhaari wuxuu ahaa cimraan ibnu xusein qaala wuxuu yihi cimraan kaanat bi bawaasiiru xanuunka bawaasiirka ayaan qabay yiri fasa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam can salaati nabiga waxaan weydiiyey salaaddii say u tukadaa faqaala salli qaa'iman wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam istaag ku duko fain lam tastadic faqaacidan haddaadan awoodinna fadhi ku duko fain lam tastadic facalaa janbin haddaadan awoodin yani fadhi aadan awoodinna dhinac dhinac dhinac dhinac isku dhigo adoo jiifa jiifkaas ku duko yiri nabigu sala allahu alay wasalam marka hadduu qofku uu awoodi waayo istaagga hababkan kale fadhigii iyo jiifkii ayuu ku dukan wa takbiirat lixraami xirashada takbiirteedii arkaanta salaada lagama maarmaanka ah oo la-aanteeda aysan ansixayn waa takbiirta lagu xirto allahu akbar lafduljalaalahaas waa waajib allahna magac kale oo ilaahay ah oo magacyada ilaahay ka mid a haddaad ku bedesho ma ansaxayso maalan waxaa tidhi alraxmaanu akbar ma ansaxayso ama akbartiyaad bedeshay akbar sifo kalead ku bedeshay oo tilmaamaha ilaahay ka mid a allahu jaliil ilaah jaliila weyn allahu jaliil ma ansaxayso allahu akbar wa shar takbiirat lixraam la horsa hadduu qofku awoodi waayo takbiirat lixraam oo la karsiin waayo si kasta haddii la yihah carabkiisii uu qaban waayo luqadda uu yaqaanuu ku fasirana oo salaada uu ku xiran luqaddeena soomaaliga allahu akbar ilaaha weynin badan saasuu isaga xiran badanna waa inuu ku daro lanna afcalu tafdiila meesha ku jira ilaaha weyn kaliya maa ilaaha weyn tarjamadi waxay noqonaya allahu kabiir allahu kabiirna laguma xihan karo salaada tarjamada allahu akbar ilaaha weynin badan saasuu ku xiran saad kutubta fuqahada waxay qoraan farisiyada khudaaya buzruktar luqa luqa alfarisiya khudaaya buzruktar luqa alfarisiya allahu akbar allahu akbar tarjamada luqa alfarisiya marka waxaa weye luqadii markaas isagu uu garanayo uu ku fasirana allahu akbar wa qiraa'atu lfaatixati faatixada akrinteedu arkaanta salaada waxaa kaloo ka mid a faatixadii in la aqriyo haddii qofku uusan faatixada uusan aqrin oo faatixadii uu ka tago salaadiisii ma ansaxayso xadiis bukhaari muslim waxay wariyeen nabigu salى اllahu alيه wasalam inuu yihi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab qofkii faatixat اlkitaab aan akrin salaad kama ansixinba wax salaada oo ka ansaxayaa ma jiraan wa bismi اllaahi الraxmaan الraxiim aayat waa aayad aayaddaasoo minhaa faatixada ka mida bismi اllaahi الraxmaan الraxiim waa aayad ka mida faatixada muxuu la jeedaa sheekha qofku hadduu bismi اllahi الraxmaan الraxiim uu ka tago faatixadii oo dhan asoo ka tegayuu la mid yahay salaaddiisi ma ansaxayso hadduu alxamdu lilaahi uu ka bilaabo allahu akbar markuu yihi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uu ka bilaabo bisinkiiba waa ka tegey maba akrin ma ansaxay salaadiisa lannu aayad ka mid a aayadihii faatixada mid ka mid uu ka tegey warukuucu rukuuci in la rukuuco waa arkaanta salaadii ka mid wاطmaniinatu ku xasilid way fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa lagu xasilo wاrafcu kor noqosho wey oo rukuucii laga soo kor noqdo wاlictidaalu ictidaalkii sinaashihii wey oo samic allah istaaggii lagu akrinay in rukuucii laga soo istaago jirkiisu uu sinaado dhabarkiisu uu siman yahay wاطmaniinatu ku xasilid way fiihi fi اlictidaali ictidaalka oo samic allah waa inuu ku xasilo wasujuudu sujuudii waxaa kaloo rugni ah inuu sujuudo wاطma'niinatu ku xasilidu fiihi fi sujuudi sujuudda dhexdiisana waa inuu ku xasilo طma'niinooyinkaas waa rugni arkaanta salaada ka mida waxaa u deliila xadiiskii xadiisu musii'i salaati ninkii salaadiisii halleeyey nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh oo bukhaari muslim ay warinayeen nabigu salى اllahu alيه waslm nina u yimid markaasuu nabiga salaamay salى اllahu alيه waslm nabigu salى اllahu alيه waslm wuxuu yihi irjic fasalli fainaka lam tusalli orodoo dib u laabo oo soo tuko ma adan tukan uu nabigu ku yihi salى اllahu alيه waslm fasallaa ninkii waa soo tukaday uma jaa waa yimid fasallama calى الnabiy nabigu salaamay salى اllahu alيه waslm faqaala irjic fasalli fainaka lam tusalli orodoo dib u laabo soo tuko ma adan tukan ثaلaaثa saddex gooruu nabigu ku yihi salى اllahu عalيه wasalam faqaala ninkii wuxuu yihi waladii bacadaka biاlxaq allihii xaq kugu soo saaran ku dhaartaahe maa uxsinu غayrahu facallimnii intan aad igu aragtay mahane wax kale ma hagaajin karo wax ibar rasuulka ilaahi salى اllahu وsلم وbaaraka عalيh faqaala rasuulku salى اllahu عalيه waslm wuxu idaa qumta ilى الsalaaةi fakabir salaadda markaad u istaagto allahu akbar leh ثuma اqرأ maa tayasara macaka min الqur'an qur-aanka wixii kuu fududaadana akhri qur-aankaas waxaa loola jeedaa faatixada riwaayo kala caddaynaysa in faatixa loola jeedo oo riwaayadii bukhaari iyo muslim ay warinayeen laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab buu yihi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh uma arkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aada ku xasisho raakica adoo rukuucaya uma arfac madaxaaga kor usoo qaad xataa tactadila ilaa aad ka sinaato jirkaagu uu ka sinaado qaa'iman xaala taaganta uma sjud sujuud xataa tadmaina ilaa aad ka xasisho saajidan xaala sujuudsanta uma arfac madaxa kor usoo qaad xataa tadma'ina jaalisan ilaa aad ka xasisho adigoo fadhiya uma sjud sujuud xataa tadma'ina ilaa aad ka xasisho saajidan xaala sujuudsanta uma afcal dalika fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan habkaas u sameeya yuri nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh waljuluusu fadhigii fadhigaasoo bayna sajdatayni labada sujuudood u dhaxeeya wاطma'niinatu ku xasilidu fiihi fi اljuluus fadhigaas labada sujuudood u dhaxeeya in lagu xasilo waa rugni arkaanta salaada ka mida wاljuluusu fadhigii fadhigaasoo alakhiiru ee ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya in loo fadhiisto salaadana ayadana waa rugni waa fadhigii atixyaadka lagu akrinayo wاtashahudu ataxyaadkii way fiihi fi ljuluus اlakhiir fadhigaas ugu dambeeya dhexdiisa lagu akriyo ataxyaadka ataxyaadkaas in la akriyo isaguna waa rugni ka mida arkaanta salaada wالsalaatu kusallimu calى الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu waslm wbaaraka calayhi fiihi fi ljuluus fadhigaas ataxyaadka lagu akrinayo dhexdiisana waa in nabiga lagu saliyo salى اllahu waslm wbaaraka caleyh markii atixyaadka la dhameeyo waa inuu qofku nabiga ku saliyo salى اllahu waslm wbaaraka caleyh oo saligu waa rugni arkaanta salaada ka mida waqad dala calaa wujuubiha saligaas inuu waajib yahay waxaa tusinaya qowluhu tacaala qowlka ilahi uu yihi in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ilaah iyo malaa'igtiisu waxay ku saliyaan nabiga salى اllahu alayh wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rusushiisa rumeeyeenow salluu calayhi nabiga ku saliya sala allahu wasalam wbaaraka calayhi wasalimuu tasliimaa nabigana salaama sala allahu wasalam wbaaraka calayh waqad ajmaca alculamaa culimadu waxay isku waafaqeen calaa annaha laa tajibu fii gayri salaat salaada keyrkeed in salligu uusan waajib ku ahayn fatacayana waxaa caynoobay wujuubuha fiiha fi salaat salaada dhexdeeda marka waa inay waajib ku noqoto salliga nabiga sala allahu wasalam wbaaraka calayh watasliimatu salaama naqsigii salaamtaasoo aluulaa ee hore salaamta labaad oo la salaamo noqsanayo waa sunno tan hore ayaa rugni ah midda hore oo assalaamu calaykum laleeyahy taasaa rugni ah midda labaad sunno saasuu sheekhu uu yihi atasliimatu اluulaa xadiiskii caaisha tusinaya oo muslimku uu warinayo caaisha waxay tidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yastaftixu salaata bitakbiir nabigu salaadda wuxuu ku bilaabi jiray allahu akbar wa kaana yakhtimu salaata bitasliim salaamo naqsina waa ku khatimi jiray nabigu sala اllahu alayه wasalam salaadiisii wa niyat اlkhuruuji ka bixidda la niyeystow min asalaati salaadda in laga baxayo waa in la niyeysto waa shardiga aanu rugniga aanu dhehaynay waa daciif oo culimmadu way daciifiyeen fuqahada ah wa niyat اlkhuruuji ka bixidda niyeysigiisii wood min asalaati salaada in laga baxayo waa in la niyeysto sheekhu hoosuu kaaga qori wuxuu ku leeyahay alasaxu annahaa niyadaas laysat birugni sida saxdaahe rugni ma aha salaadda inaad ka baxayso inaad niyeysato rugni ma aha laakiin salaaddii inaad gelayso dukanayso inaad niyeysato soo gelidda in la niyeystaa waajib oo rugni ah ka bixidda laakiin inaad niyeysato rugni ma aha walaakinahaa tusan laakiin waa la sunneeyaa ricaayatan lilqowli biannahaa rugni iyadoo xaq dhowrayo qowlka dhahayo waa rugni xaq dhowrayo waa sunno salaaddii markaad ka baxayso inaad niyeysato ka bixidda laakiin farad ma aha rugnina ma aha wa tartiibu larkaani arkaanta tartiibinteedu calaa maa iladii kii lagu tartiibiyo dakarnaahu maagaas aanu soo sheegnay habka annaguba aan u kala hormarinay waa in loo kala hormariyo arkaanta oo koo waxa waxaa ugu horreeya niyada iyo xirashada ugu horreeya labadaa waa isla xiriiraan allahu akbar iyo niyadi waa isla xiriiraan waxaa ku xiga markaa ka bacdi faatixadii aad akrin faatixadii markaad akhriso waxaa ku xiga rukuuciya ku xiga wahaakada habkaas nidaamkaas in loo tartiibiyana waa rugn allahu subxaana